Mu'aasasada khayriga ah ee Al-Irshaad ee Dacwada iyo Fidinta Diinta Islaamka ayaa masaajidka Sheekh Cali Nuur ee magaalada Kismaayo ku soo xirtay tartanka Qur'aanka Kariimka iyadoo lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka Qur'aanka Kariimka. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada Baarlamaanka Jubbaland, xubnaha Guddiga Garsoorka Tartanka, culimaawoodiin, macallimiin, odayaasha dhaqanka, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, Sheekh Cali Nuur Sheekh Cali Aadan ayaa sharaxaad ka bixiyey tartanka, isaga oo markaasi sheegay in marxalado kala duwan uu soo maray.
tartankan qur-aanka kariimka ahaa waxaan rajaynayaa inaan soo bilownay labadii kun iyo kow iyo tobankii labadii kun iyo kow iyo tobankii muddo dhowr iyo toban sano ah yaan tartankan soo wadnay ujeeddada aan u bilownayna oon tartankaa u samaynhaynay waxaan u malayn cid iiga xog ogaalsanoo maanta anagu hay ma jiraan Eh, alxamdu lilaah rabbilcaalamiin kitaabka ilaahay ku noolayntiisa iyo ardaydii iyo dadkaas way iska marrasta u badan oo fikraddooda iyo maskaxdooda iyo maankoogu uusan ku fillayn in waxoogaa lagu dhiirigeliyo oo loo macaaneeyo kitaabka qur'aanka ah ujeeddada aan rabnay taas ahayd Gudoomiyaha Guddiga Garsoorka Tartanka, Sheekh Cabdulqaadir Maxamed, ayaa si kooban uga hadlay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray tartanka maanta lasoo gabagabeeyey.
ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa in uu na soo gaarsiiyey musaabaqadii labadii beri oo lasoo dhaafay inoo socotay ee, gabagabadeedii inuu maanta na soo gaarsiiyey waa miskul khitaam Ee, intaa kadib waxaan ku kulannay oo ilaahay uuna makin inaan isugu imaanno oo kalaamkii ilaahay iyo in lagu tartama ah isla markaana qof kasta meeshii kaga aadanayd uu ka galay mid bara ahaa oo dadkan tartamaya soo saaray mid tala iyo waxgal la garab taagnaa mid agaasimayey gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland shire cabdi maxamed oo soo xiray munaasabadda ayaa bogaadiyey in markaasi la badiyo lana qabto tartan markaasi qur-aanka kariimka ah qof kasta oo inaga mid ah wuxuu ku leeyahay door muhiim ah ama door muhiim ka soo qaatay wuxuu helayaa ajar weyn oo aan la soo koobi karin waana farxad iyo rajo leh waxaan rajaynayaa in tartankan uu noqdo mid dhiirigeliyo dadka oo dhan inay ka da- ku dadaalaan barashada qur-aanka si ay ugu noolaadaan nolol wanaagsan oo aaqare iyo adduunba anfacay oo qof kasta oo inaga mid ah waa muhiim haddii aad barato qur-aanka waxaad helaysaa horumar iyo ibraaqo iyo nolol wanaagsan oo adduun iyo aqar leh ayuu qofku ku gaarayaa haddii qur-aanka si fiican u barto ama u xiftiyo tafsiirka iyo axkaamta intaba